raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti wacna wanaagsan habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsa qodobada ugu waanu warkeenna habeenimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa gacanta ku soo dhigay nin maanta nin ganacsadaha ku dilay degmada hodan ee gobolka banaadir magaalada qaar ka mida ninkii ganacsadaha lagu dilay magaalada muqdisho ayaa ka codsaday laamaha amniga inuu wajaho cadaaladda ninkii ninkaasi dilay maamulka degmada qardho ee gobolka karkaar ayaa bilaabay in dib loo firo dayactaran lagu sameeyo goobay biyo fariisinka dadka iyagu ay dhisteen isla maamulkan oo halkaasi howlgallo uu ka sameeyey magaalada boosamareeba xarunta maamulka galmudugna waxaa ka soo dhaqdhaqaaqi ugu dambeyn la doonayo in gulf colaadeed lagu qaado degaano ka tirsan gobolkaasi galgaduuda akhbaaraadka dibaddana naijer ayaa laisku dayay in dowladda dalka naijeriya ay ku doodoo in ay xoog militari loo adeegsado kooxaha afgebigu ku qorsaday dalkaasi naijer
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasoo qodobadayn wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaa oo dhammaystirano qaar ka mid ah helada iyo ninkii ganacsadaha ee maanta lagu dilay magaalada muqdisho islamarkaana ciidanka boolisku ay gacanta ay kusoo dhigeen ninkii falkaa dilkaha geystay sida warbixintan unuugu faahfaahinay wariyaheen cabdifataax hilka casee
kulankan ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta xildhibaanada ka tirsan labada aqal gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo ehelka ganacsade maanta lagu dilay muqdisho ayay ugu hadleen inay cadaaladda doonayaan in la horkeeno ninka falka geystay oo hadda gacanta ugu jira hay-adaha amniga ganacsadaha la dilay ayaa lagu magacaabaa isaaq aadan cali isaaq garow waxaana uu ahaa ganacsade caan ka ah magaalada muqdisho waxaana la dilay salaadii duur kadib ciidamada booliiska soomaaliya gaar ahaan kuwa degmada hodan ayaa markiiba gacanta ku dhigay eedeysanaha kaasoo isku dayay inuu baxsado isaga iyo weliba caddeemihiisii uu falka ku galay eedeysanuhu ayay booliiska soomaaliya waxa ay sheegeen inuu hadda uu ku jiro gacanta yeedaha ammaanka wuxuuna wajahayaa baaris uu cadaaladda u maro kulanka kadib ayay warbaahinta ula hadleen siyaasiyiinta haweenka xildhibaanada labada aqal ehelka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyagoo dalbanaya in cadaaladda si deg dega loo horkeeno eedeysanaha oo dilka u geystay ganacsade isaaq aadan cali isaaq garow intii macnaha ehelka waa isaga tacsiyeynaynaa ilaahay ha unaxariiso hortaa in allah afiyo waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amniga oo dhagarqabihii gacanta ku soo dhigo ayaan u mahad celinaynaa intaas kadib waxaan rabnaa in cadaalad la horkeeno dhagarqabaha ninkan oo dinba aan lahayn nin ganacsato ah oo wadankiisa maraaya ninka macnaha oo arintan u maleegay kulley aaqara hortiisa uu ka heli doonaa waxaan rabnaa hay-adaha amniga waxaan ka codsanaynaa in amniga la horkeeno dhagarqabaha cadaaladda la mariya ayaan codsanaynaa dowladda ayaan ka codsanaynaa soomaaliyeed ciidamada amniga oo dhagarqabaha gacanta kusoo dhegan aad aad aan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay waxaan ugu mahad celinayaa ciidamada laamaha amniga oo dilaahay gacanta kusoo dhigeen waa ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan halkan isku imaanay maanta tasiyo inaan ka tasiyeyno walaalkeena maanta gacan ka hagdaran ku dishay magaalada muqdisho waxaan leenahay allahu naxariisto allahu naxariisto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilada isaaq meel walba ay joogaan dal iyo dibad waa uga tacsiyeynaya waxaan u xaqiijinaynaa insha allah in dhagarqabihii dilay gacanta dowladda uu ku jiro waxaan u mahad celinaynaa ciidankii markaas goobta ku sugnaa ee suurtogeliya in la qabto dhagarqabihii dilay walaalkeena waxaan codsanaynaa in la horkeeno laamaha amniga si hufnaan ay ku jirto cadaalad ay ku jirto si loo ogaado xogta ka dambeysay dilkaas ganacsade isaaq cali aadan cali oo aan u aragno cunuga hadda dilay oo lasoo baahiyey ama muuqaalkiisa aan hayno ma ahan cunug hindisi karo inuu ku dhiirado isaaq dilitaankiisa waxaan u malaynaynaa ama aan qabnaa haddaan nahay ehelkiisa in dhagarqabahaasi lasoo maleegay arintaas inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaah u naxariisto walaalkeen isaaq aadan cali isaaq garow oo maanta gacan ka xaq daran ay ku dishay magaalada muqdisho aada iyo aad ayaan uga tacsiyeyneynaa tacsidaasina annagaa isaga tacsiyeyneyno ummadda soomaaliyeed guud ahaanteena oo uga tacsiyeyneynaa
arrintan ayaa taliska ciidanka booliska degmada hodan ay sheegeen inay markii uu dilku dhacay goobta ay tageen islamarkaana ninkan isku day inuu baxsado isagii abkii agabkii uu watay wax ku dilay bay gacanta ay kusoo dhigeen waxaanay sheegeen inay horkeeni doonaan sharciga si lagu qaado falkan dilka u geystay ninkan ganacsadaha maamulka degmada qarre ee gobolka karkaar ayaa sheegay in howlgal ay ka fuliyeen goobofii fariisinah dadka si sharci darra ay ku dhisteen islamarkaana magaaladu ay noqotay goobkii fariisinah ismaaciil xaaji waryaheena degmada qardhe ee gobolka karkaar ismaaciil cabdulaahi ayaa warkan inoo soo diray
maamulka dowladda hoose degmada qardho ayaa maanta howlgal lagu burburinayo dhismayaal laga dhistay bartamaha toga kaas oo ka mid ah togaga marinka u ah biyaha soo rogmada xili roobaadka magaalada qardho kuwaas oo geysta khasaare mid nafeed iyo mid maalba waxaana ka qayb galay guddoomiyaha degmada qardho cabdisiciid qaal iyo ku-xigeenka degmada maxamed maxamed cabdulaahi siciid agaasimaha howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta ee dowladda hoose yuusuf ismaaciil cali saraakiisha ciidanka gobolka iyo kan degmada guddoomiyaha degmada qardho cabdi siciid qaal iyo taliyaha saldhigga degmada ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkan oo lagu burburinayo maranka biyuhu muraan waxaa la socotaan magaala qardho marar kala duwan waxaa kusoo dhaca biyo taas oo keenta fatahaad iyo dhibaato hantida iyo dhaqaalaha iyo nafta iyo maalka iyo guud ahaan magaalada si kasta u saamaysa iyadoo dhibtaas iyo hawshaa la ogyahay baa misana waxaa jirta dadkoo iska indhatiraya inay mar kale degaan meelihii biyomareenka ahaa dabcan intaanu joognay waa ka dagaalamayna mana ogolaanayn tanna dabcan waxaan ugu soo talagalay inaan saaka stogan bannayno oo aan ka hortagno guud ahaan bulshada qardhood meelay joogtaba waxaan u sheegaynaa guud ahaan waxaa la mamnuucay oo warqad laga soo saaray oo la joojiyey oo aan la ogolayn horena aan loo bixin jirin haddeerna aan la ogolayn lagana dagaalamayaa dhul biyomareena in la dego bulshada ha ogaato mar kale ugu celinaya waxaa la mamnuucay oo aan la ogolayn dhul biyomareena in la dego waa mamnuuc howlgalkanna waa suu u bilowday dhammaan meelaha biyomareennada ah oo togaga ah oo hadda xorgobla ka mid yahay inta biyomareenka oo toga ah oo dhismayaasha iyo wareegyada laga sameeyey waa bannaynaynaa togaas waxaan rabnaa tog furan oo biyuhu maraan oo sidii ilaahay ugu talagalay ah oo magaaladan biyaha ku soo celin inuu ahaado haddii la xiro biyuhu waxay kusoo noqonayaan magaalada dhibaatana weyna waa u geysanayaan qodobka labaad waxaa iyadana hadda socota oo la fulinayaa biyo furistii magaalada arrintaas oo muddo aan u qareemaynay alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda dowladdu waa soo diyaargarowday nashadiina waa la soo diyaariyey madaxweynihii oo aan soo kulannayna wuxuu noo sheegay in hadda la howlgelayo isagiina waa madaxweynehuna waa noo imaanayaa aad iyo aad baan ugu bogaanayna dowladdu diyaargarowga ay ka soo samaysay bulshada qardhoodna waxaan leenahay hawshaas waa la qabanayaa mudda aynu ku taamayna in hawshaa la qabto mudda dhibaato in ka soo gaarayeen biyaha maanta ma garanaysaa jaaniska haysanaa maanta aan gacan siino maanta aan u dhaganuglaano maanta aan la shaqayno iskuma hanlo in sanad kasta biyo in la tagaan in sanad kasta dad inkaga dhintaan in sanad kasta hantideenu baaba'do in sanad kasta laamiyadeenu go'aan in sanad kasta ganacsigeenu baaba'o in sanad kasta waxbarashadeenna iyo socodkeennu joogsado in sanad kasta dhaqaale iyo naf iyo maalba aan ku weyno oo aan mar kasta ku qaylinno biyaha nala tegey markii laynoo shaqaynayona aynu aynaan la shaqayn waxaa laga rabaa bulshada nashqad baa la keenayaa nashqadaas waa lasoo bandhigi doonaa siday tahayna waa loo fulin doonaa bulshada waxaa laga rabaa inay la shaqayso inay gacan ka geysato annagana waxaan sheegaynaa inay muxuu ahaaye sida ugu saxsan oo ugu wanaagsan oo ugu toosan inaan u fulin doonno
waxay ahayn qaar ka mid a maamulka degmada qardho ee gobolka karkaari oo ka hadlayay goobo biyo fariisana dadku ay dhisteen oo maanta laga burburiyey magaalada dhuusamareeb xarunta gobolka galguduudna islamarkaana xarunta galmudug ayaa waxaa ka socda guluf colaadeed eeda la doonaya in lagu qabto qeybo ka mid ah deegaano ka tirsan gobolka galgaduud weli fariisuna dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada dowladda saraakiil ciidan ayaa ku sugan degmada dhuusamareeba iyagoona ka wada tashanaya sidii gacanta loogu dhigi lahaa deegaano ka tirsan gobolka galgaduud oo ay ku jiraan degmooyinka ceelbuur iyo weliba sidoo kale deegaano hoos yimaada waxaana sidoo kale ciidanka dowladdu ay sheegeen inay diyaargarowga ugu dambeeyey lagu jiro dhinaca kalena degmada maxaas ayay la sheegeen ciidan si beelad u abaabulan iyaguna ay qayb ay ka noqon doonaan qabsashada deegaanka waxa oo ka tirsan gobolka galisa markaana hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolkaasi galguduuda halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowlada dalkaasi niger ayaa sheegtay inay iska caabin doonto wax walba uga yimaado ecowas inkastoo dowlada dalka nigeria madaxweynaheeda uu sheegay in baarlamaanka dalkaasi kala kulmay cadaadiisa in ciidankoodaan loo diri karin dalka niger wadamada burkina faso iyo maali iyo weliba mauritania iyo dalka algeria ayaa sheegay inay difaaci doonaan dalka niger waxaana wasiiro ka tirsan arrimaha dibadda ee dalka mareykanka ay tageen ay sheegeen in xaaladu ay tahay mid cakiran islamarkaana dowlada dalka faransiisku ay ku jirto diyaargarowga ugu dambeeyay ku doonayso dib inuu la wareegto talada dalkaasi maadaama inka badan afartan sano iyo ka badan dowlada dalkaasi iyadoo ay maamuleysay faransiisku guud ahaan warkii habeenimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan waa naga intaa caawa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel